In ka badan soddon arday oo dhigata qaar ka mid ah dugsiyada Qur'aanka Kariimka lagu bartay ee ku yaala xaafadda Cochin ee magaalada Tembeledweyne ayaa ka faa'iidaystay deeq dhar ah oo loogu talagalay inay ku ciidaan carruurta danyarta ah taasoo ay bixiyeen qaar ka mid ah macalimiinta dhigta dugsiyada Qur'aanka Kariimka. Gudoomiyaha ururka Jamciyadda Dugsiyada Qur'aanka Kariimka ee Altibiyan ee gobolka Hiiraan, Macalin Xasan Axmed Waasuge iyo Axmed Xuseen oo ka mid ah macalimiinta bixiyay deeqdan dharka ah ayaa ka warbixiyay waxyaabaha ku dhaliyay inay hawshan qabtaan.
Inaan ka soo qayb galo barnaamijkan oo khayriga ah oo maanta ka dhacaya gudaha masjidka xaafadan lagu magacaabo mataqaanaa laanta gurguurta ee magaalada beledweyne khaasatan xaafadda kooshin ku dhex yaalla barnaamijkan oo ah arday yaryar ah oo agooma oo waxba haysan oo dugsida in xaafadda ku kala baahsan laga soo aruuray weliba kuwooda danta yar agoonta oo weliba cadadkooda cadad aad u loogu farxa ah oo dhowr iyo toban dhowr iyo soddon arday oo afartan ku dhowaad ah ina maanta halkan lagu iidsiiyo waxa weeyaan kasoo qaybgalkan kasoo qaybgala aad ayay ii farxad gelinaysaa waa barnaamij dabcan dayasho mudan waa barnaamij ku cusub sida culammadu sheegtayba mataqaanaa marka la yidhaahdo macallimiinta dugsiyada inay samayso noocan isxilqaanka ay sameeyaan ardadii ay haayaan ayagu aysan mataqaanaa maantay ayna waxa ka qaadan inay haddana ay ugu daraan waqtiyada munaasabka oo ciyaalku ay farxayaan kuwa maanta farxadda heli kara in laga farxiyo oo la yidhaha idinkuna ciyaalkii asaagina way farxan idinkuna farxan in la yidhaahdo waa shay aad u muhiim ah dayashana mudan macallimiintii ka soo shaqaysay oo arrintaan samaysana waxa weeyaan aad ayaan ugu bogaadinayaa inay arrintaas sanadkan ay bilaabeen weligood ay joogto ay noqoto ee sanad walba ay wadaan siina ballaariyaan
ilmahan agoonta farxaddooda runtii annakuna qayb weyn aan ka qaadahayno annakoo ah culummadii gobolka hiiraan qaas ahaan magaalada beledweyne qaybo ka mida ah insha allahu tacaala macallimiin koobanoo isku tegey oo runtii is yidhi xilliyaha farxadda oo iidaha ah waxaad ilmaha farxaddooda ka qayb qaata runtii macallimiin yaraa curiday haddana alxamdulilah iyo waa ballaaranay inkastoona weli aana mataqaanaa fadnayn alxamdulilaahi rabbialcaalamiin ilaahay baa ku mahadsan maantay nagu guuleeyey inaan ardadan intaan la eg oo dugsiyaasha laga soo xulay oo aana mataqaanaa iidi karin alxamdulilah iyo aan iidooda iyo farxaddooda aan ka qayb qaadanno anigoo ku hadla afka macallimiinta insha allahu tacaala culimmaduna waa iga sii dambayn doontaa sheekh cabdicasiis sheekh axmed oo ka mid ah culimmada magaalada tembeledweyn ayaa bogaadiyey dadaalka ay sameeyeen macallimiinta isku xilqaamay inay dhar ciida ay u iibiyaan ardayda danyarta ah
waxaan awalan u mahad celinayaa allah subxaanahu wa tacaala ina soo waafajiya inaan ka soo qaybgalna khayrkan maanta ka dhacaya masaajidkan dhexdiisa mar labaad waxaan u mahad celinayaa macallimiinta xufadada qur'aanka xaamilulqur'aanka ahlullaahi wa khaasatihi ee soo abaabushay barnaamijkan asaga ee khayriga ah mar saddexaad waxaan u mahad celinayaa cid alla ciddii gacan ka geysatay inuu qaabkan u dhaco barnaamijkan oo ah barnaamij cusub oo macallimiin khayr helay oo khayr alla siiyey oo ilaahay la damcay subxaanahu wa tacaala ramadaanka inay ka faa'iidaystaan ay curiyeen mahad kadib waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay carruurtan danyarta ah ee agoonta ah ee maanta laga farxinayo la ciidsiinayo ee ay farxin ay ka farxinayaan macallimiintoodii qayb ka mid ah dugsiyada qur-aanka u dhigayay runtii waa shay cajiiba oo aad iyo aad loola yaabo lagu farxo macallinkii qur-aanka u dhigayay ardayga laga yaaba inuu lacag la'aan ugu dhigayey maadaama uu agoon yahay inuu haddana isla macallinkii ugu daro farxaddii ciidda waa shay cajiiba waa shay waxaan u malaynayaa geyiga soomaalida hor ku ah oo ku cusub gaar ahaan gobolka hiiraan magaalada beledweyne waxaan rajaynayaa inuu noqon doono wax bilowday oo lagaga dayda ma- macallimiintan macallimiinta maanta arrintan sameeyeyna waxaan ugu bishaaraynayaa nabigu inuu yidhi calayhi salaatu wasalaam addaalu cala alkhayri ka faacilihi aw kama qaala sala allahu alayh wasalam ama man dalla calaa khayrin falahu ajru faacilihi aw kama qaala sala allahu alayh wasalam qofkii khayrka dadka tusa qof alla qofkii sameeya ilaa qiyaami saaca ajrigiisoo kaluu leeyahay ilmo yaroo muslima qur-aan dhigta ramadaankii oo gabagaba ah ciyaalkii oo cidciidahaya arkahaya asagu aan haysanin wixii uu ku ciidi lahaa qofka shaar iyo sarwaal iyo kaba faraha ka geliyey qalbigiisa uu ka farxiyey soo maa